dowladda kenya ayaa shalay soo rogtay amar lagu xayirayo xaafadda soomaalida islii muddo shan iyo toban caanamaal ah oo xaafadda aan laga bixi karin lana soo geli karin wariyaha iyaga ah khadar maxamed xareed ayaa qaar ka mid ah soomaalida islii la dhex qaaday mikrofoonka si uu wax ugu weydiiyo ka falcelintooda go-aankan waxaa la yidhahdaa faadumo maxamed ibraahin baa lay dhahaa waxaan ku noolahay magaalada islii waxa weeye dhibaatada madaxweynaha uu nagu soo rogay aad baan u dhibannahay dad masaakiin oo dhiban baan nahay xooggoodaan maalna xooggeennagaa maalnaa xamaalataanu nahay waxaa weye habeen iyo maalin bandowgaan dhibaataan ku qabnaa waana ka soo horjeednaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu naga dulqaada cadaadiskan uu nagu hayo cudurkana ilaahay baa qaada oo maxamed sheekh aadan waxaan ka hadlahayaa dhibka maanta nagula hayo haddaannaho islii community dadka deganaa communitiga islii deganaa haddaan nahay aad bayna dulmahaysaa dowladda kenya maxaa yeelay meel kasta waa lagu arkay corona virus meel kasta waa laga arkay waxaa laga arkay kongware waxaa laga helay nyeri waxaa laga helay meel kasta gobol aan laga helin maleh waayo annaga keliya annaga lockdown nagula sameeyey lockdownka nagula sameeyey waa dulmi dowladda way na dulmisay inay na dulmisaan aragnaa wax noo hadlahayana ma jirto walaa m b walaa naani wax ka hadlahayana ma jirto hadda waxaan aragnaa islii community haweenka inay yaanyada hateen loo diida maanta meel ay yaanyo ka gataan hataa in loo diida haweenkii oo ilmihii hataa galabta afuraadka wax lagu karsado lalayahay marka islii waxaan u aragnaa in la dulmay la dulmay aad loo dulmahayo wax dowlad oo ka hadlaysana ma jiro walaa m b walaa naani marka waxaan leenahay dowladda kenya dulumka ay ku hasho weligeed oo fokaska way saari jirtay weligeedoo fokaska islii waa la saari jiray islii iyadoo nabada waa la dhihi jiray maska soomaaliya yaallo madaxiisa wuxuu yaallaa islii beriga adduunka nabadaha waa la dhihi jiray maska seentiisa soomaaliya yaallo isliina waa yaallaa madaxiisa islii buu yaallaa marka waxaan aragnaa islii inay dulan xun lagu hayo aad loo dulmahayo annagoo anigoo cabdulqaadir xarbi sheekh maxamuud oo jooga nairobi gaar ahaan islii waxaan magaaladii islii ahayd subaxa saaka bandow baa nala saaray dukaamadoo dhan baa naga xirxiran hadde markii horeba karoona iyo waxaasaa laga baqayey markii dambena haddayba noogu daran tahayba hadda waxaa nala saarayba bandow aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u adag baa nala saaray maciishadiina way adag tahay aad bay u adag tahay shaqana lama hayo lacagna lama hayo bil ramadaanoo barakaysanna waan ku jirnaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda madaxweynaha iyaga waxaan ka codsanaynaa inuu noo khafiifiyo log abkan uuna saaray shan iyo tobanka cashaa
salaamu calaykum magacaygu waa cabdullaahi sheekh maxamed waxaan ku noolahay xaafadda islii arrintan runtii waa arrin sikadiisa horta ku dhacday oo dadku mayna ogeyn lagamana warhayn mideeda kale dadka ay leeyihiin xanuunka waa laga helay dad yani xaafadda ku nool ama xaafadda degan ma aha meeshaan meel waxaa weye meel tibooda yani dad badan isugu yimaadaan dowladda waxaan ka codsanaynaa arrintaa ayadaa inay mataqaanaa dib u fiiriso shan iyo tobanka beri ee lockdownka runtii waa arrin runtii aad mataqaanaa u daran iyadoo lockdownku waddanka ka wada jiray haddana in islii si gooni loo taagadgaraysto arrintaa ayada nama qabato waxaan rabnaa arrintaa ayadaa in mataqaanaa dib loo fiiriyo dibiweys lagu sameeyo dowladdana ay go'aan kale go'aankeeda maaragtay lockdownka ay fududayso oo waxaa weye atleast haddii xataa meelaha laga soo gala waddooyinka intay xidhaan dadku inta kale ay shaqooyinkoodii waxooda isku furaan waa caadi laakiin mayna samaynin waxaa weye waddo walba waxaa la dhigay ciidan waxay wax isu socon kara malahay dhaheen arrintaa iyadana waxaa weye arrinna qabata ma aha dowladdana waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala inay arrintaasi dib u fiiriso sidoo kale ganacsatadu iyo komitiigu sidoo kale inay arrintaa iyagana ay mataqaanaa si wada jira gacmooda jirbay ku qabtaan baa layidhi marka waxaa weye xaafadaha kaleba islii kama liidid xaafadaha kale xanuunku wuu joogaa islii sidoo kale islii ma diidin inuu xanuunku joogo wuu joogaa laakiin dadku waxaa layidhi awaamirtii dowladda ay soo saartay way qaateen maaska xidhaa layidhi waa la xidhay awaamirtii dhammaantood way qaateen haddana in mataqaanaa in qutuldaruurigii iyo shaqadii dad maalinta waxay shaqaystaan habeenkii waxaa weye inta badan dadka xaafadda jooga quuta marka sidaa darteed arrintaa iyada waan cambaaraynayna waxaan rabnaa dowladdu inay arrintaasi dib u eegto
asalaamu calaykum waa ciise cabdi oo ku nool magaalada nairobi khaasatan islii ku nool dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga qaadaan waxaan saaran midda kale isku socodka islii dhexdeeda ganacsiga in la ogolaadaan yaan maaragtay dowladda ka codsanaynaa korraa ka xiraan hadday rabaan midda kale madaxweynaha waxaan u diraynaa baaqan inuu la socdo oo maaragtay midasooc ahaana loo kortakoorin waxaan maaragtay waxay iska noqotay ganacsi